Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda iyo mucaaradka oo loogu baaqay inay eedanaha kenyaanka ka shaqeeyaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda soomaaliya oo maanta hortegay baarlamaanka su-aalana kaga jawaabay iyo madaxa mucaaradka senegal oo la dhigay isbitaalka duur wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa sanayn toddobada bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada hogaamiyaasha labada isbahaysi ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo laba mooja wan kenya ayaa waxaa loogu baaqay in ay mudnaanta siiyaan danaha dhammaan dadka kenyaanka ah marka ay kulmayaan kuna kulmayaan wadahadaladooda labada dhinac ah ee la filayo in ay furmaan toddobaadkan tan ayaa imaneysa iyadoo oo dowladda iyo mucaaradkaba ay midba ka kale ku eedeynayo in ay jabinayaan dadaalada wadahadalka lagu gaarayo koor wadahadalada la wada sugayo ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka barasaabka ismaamulka kakameega ayaa waxa uu ku booriyey hogaamiyaasha siyaasadda ee fadhiya miiska wadahadalka inay mudnaanta siiyaan arrimaha quseeya kenyaanka isagoo ka hadlayay deegaanka malaba bras ayaa waxa uu xusay amaba uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay wadahadalada labada dhinac isagoo ku booriyey hogaamiyaasha inay dhinac iska dhigaan khilaafaadka siyaasadeeda hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda iyo isbahaysiga mucaaradka azimiyo laumooja wan kenya ku heshiiyeen in xarunta boomaas ee magaalada nairobi uu ka dhaco kulankooda ugu horeeya waxa uu tilmaamay in tani ay daba socoto kadib markii uu saaka la hadlay hogaamiyaha kooxda asimiya ee dhanka wadahadalada colons misioka waxa uu intaa ku daray in kulankooda ugu horeeya uu qabsoomi doono maalinka arbacada ee toddobaadkan hogaamiyaha aqlabiyadda ayaa waxa uu ku celceliyey in qiimaha sarreeya ee maciishada aynan wadahadalada qeyb ka noqon doonin waxa uu xusay in qiimaha maciishada ay dowladda xallin doonto maadaama uu ku jiro qorshaha maamulka talada wadanka haya ee kenya kwanza qoyska waa qoys ku nool ismaamulka wajeer gaar ahaan ee xaafad ka tirsan magaaladaasi ayaa dalbanaya cadaalad kadib markii la kubsaday wiil toban sano jir ah waxaa warkan wajeer kasoo diray cabdiraxmaan macaawiye wiil toban sano jir ah ayaa fal kubsi ah lagula kacay mid ka mid a xaafadaha ku yaala magaalada wajeer kaasoo ay geysteen shan rag ah ma socon karo oo socodka waa uu dhibayaa kaadida iyo saxarada sidoo kale xilligan waa ay ku istaageen xanuun aawadii hooyada dhasha wiilkani ayaa waxa ay sheegtay in wiilkeeda xanuun haya aawadii uusan la socon karin sidoo kalena hurdo indhaha isku keellaayahay waxa ayna laamaha ammaanka iyo dowladdabu ay ka codsatay in raggii falkaasi wiilkeeda kula kacay sharciga la marsiiyo
maalintii la xoogay dhexdanba saxaro kama imaanin waxaan codsan lahay dowlad inay wax iga qabto ninkan liiga farxumeeyo wixii farxumeyn lii diiday inay wax iga qabtaan waxaan codsan lahay haweenka waa baraaruga cunugoo haddaa dhuunta hataa wax kama cuni kara oo way markay qabteen jirkeedu way ku socdeen xubnaha dhan aan wada xanuunahay xoogisay igu sii dareen waxaan rabay inay dowladda ay wax iiga qabato qaar ka mid ah culummada xaafadda godcadde ee magaalada wajeer ayaa wax laga xumaada falkani ku tilmaamay iyagoona codsaday in tallaabo deg deg ah laga qaado dadkii falkani kula kacay wiilkan yari ee saqiirka ah arrin cajiib oo loo yaaba ayaa ka dhacday meeshan xaafadan godcadde umasalama masaajidka umasalama jiiraankiisa oo dhinacan ka xiga qoraxda ay u dhacaysa anaga awal waan maqli jirnay maaragtay wiil baa la farxumay gabar baa la farxumay idaacadahan baan ka dhegaysan jirnay laakiin arrin waxaa naga kor dhacday lala yaaba wiil la farxumay oon indhaayna ku aragnay oo ma aragtay waa la kufsada laleeyahay oo ma aragtay aan kacaynin oo la xambaaraya oo xalay iyo habeen hore muu hurdan laleeyahay marka noola soo sheegay waan booqan anaga culum ahaan haddaan waan booqannay arrintii waa arrin yaqiin waa arrin maaragtay aan aragnay cunugina waa cunug yaroo toban jir waana waraysanay marka wuxuu yidhi amin maqrib hooyiis ayaa baanadhool u dirtay dukaan baa loo diray dukaanka rag baa dhexda ugu soo dhaceen way qabteen indhahay u xireen gacmaha laga xiray cunugii marka waa la xoogay marka gabar la xoogin baan arki jirnay wiil la xoogay waa arrin la yaab leh waa qowma luud waa arrin aad iyo aad u foolxun oo xaafaddan ka dhacday marka arrintaadan anaga ma ogolin culum ahaan haddaan ahnay iyo xaafad ahaan iyo odaynimo haddaan ahnay aad baan u cambaaraynaynaa waa arrin annaga ah xaafadda godcadda ee, godcadda bareemare jiraankiisa masaajidka umusalama jaamacaddiis ka mid ah halkaana masaajid jiraankiisa waxaa ka dhacay fi- ficil aad u xun oo wiil yar oo toban jir ah lagu kufsaday oo ase wiilkii mid aad u dhib u dhiban oo la xambaaraya oo la istaagi karin arrintan ficilka waa ficil aad u xun ficilkaas wajeerka uma cusub oo qaladka dhacay dhinacaa laga sheeg sheegaya laakiin anaga jiraankayna midnaga dulacka nagu horeeya ficilkaas aad baan ugu xunnahay waan codsanaynaa tallaabo adag in laga qaado dadka hadda waa la soo doona kulley tallaabo adag in laga qaado si kastaba ha noqotee ma aha markii ugu horreysay oo fal kubsi wiil lagula kaco uu ka dhaco gudaha wajeer iyadoo ay maxkamadda magaalada wajeerna ay xukuntay sannado tiro badan shaqsi wiil kufsi kula kacay goorsii horreysay
guddi ka kooban saddex garsoore ayaa maanta bilaabay dhegeysiga dacwada ku saabsan xeerka maaliyadda ee sanadkan kooxo kala duwan oo- waa kooxo kala duwan oo u dhaqdhaqaaqa xaquuqul aadanaha ururka qaranada dalka lsk iyo senatarka ismaamulka busia oke omtata ayaa waxa ay gudbiyeen dacwad ka dhan ah dhaqangelinta xeerkan maxkamada sare ee dalka ayaa sheegtay in afar iyo toban dacwadood loo soo gudbiyey oo ka dhan ah xeerka maaliyadda ee la dhageysan doono saddex iyo tobanka ilaa afar iyo tobanka ah, bisha sagaalaad ee sanadkan waxaa go-aanka maanta soo saaray xaakiino dhowr ah oo arintaasi loo xirsaaray kamid yahay david wanjaja iyo sidoo kale eh, christine moli iyo lawrenci mugabe oo ay madaxa cadaaladda ee dalka ee madaxa garsoorka maada koome oo usoo magacowday shakhsiyaadkan inay dhegeystaan dacwada ka dhanka ah xeerka maaliyadda ee labada kun waa finance act labada kun saddex iyo labaatan senatarka ismaamulka busia okia omtata ayaa waxaa uu go-aanka maxkamadda kadib la hadlay warbaahinta Nimewasilisha hoja yangu kwenye mahakama ya upeo yani Supreme Court, tuone ya kwamba haki inapatikana. Ile koti ya rufaa ilisema kwamba serikali lazima ichangishe ushuru ikiwa inafuata sheria ama ifati sheria, na mimi hoja yangu ni kwamba serikali haina haki ya kuchangisha ushuru bila kufuata sheria. So hiyo ndio hoja ambayo tumepeleka kwenye mahakama ya upeo na tunangoja kutuambiwe kama ni lini itasikizwa. E, ndio maana nimeomba kwamba nipatiwe hiyo ruling kwa maandishi, ambapo majaji walikataa kukubali kwamba bwana Amason Jaffa Kingi, mheshimiwa spika wa seneti, na bwana Moses Masika Wetangula, mheshimiwa spika wa bunge la kitaifa, waje kwenye mahakama watetee yale mambo ambayo waliweka kwenye ha- hati kiapo yao ama affidavit. Walikula kiapo na walikula kiapo wakisema uongo, na nimetoa kwenye ma, majibu yangu nimetoa ushahidi ya kuonyesha kwamba hawa wawili walikuwa wanasema uongo ili wadanganye koti na hilo kama ingekuwa nchi zingine ambazo zimeendelea ambazo zinatawaliwa na sheria, hiyo ingekuwa sababu moja ya hao kupoteza viti zao lakini naona ni kama mahakama imewatetea, imewafunika, imewazuia kufika hapa kotini, lakini inashindwa sasa. Kama hawataweza kufika kotini kuhojiwa, kuulizwa maswali kwa yale ambayo walisema kwenye affidavit zao, itakuwaje koti iendelee kuangalia hizo affidavit zao? Na hapo ndio ninasema kwamba ni lazima mahakama iwajibike na lazima waja, mahakama itekeleze kazi yake kulingana na sheria. Kama mtu amekula kiapo akisema uongo dhidi ya mwingine kwa mfano, alisema mimi niliiba hizo barua na barua iliandikwa na kila mtu alipata. Mimi ni seneta, mimi si, sijaingia seneti kwa, kwa mlango wa nyuma, nilichaguliwa na watu wa Busia T- na barua imegawe, imepewana kwa minority side na majority side. Itakuwaje sina haki ya kupata hiyo barua? Jambo la pili, kama wamechapisha barua za uongo ambayo ni fraud, itakuwaje waendelee kukaa kwa ofisi kama wao wana, wanasimamia bunge na ni watu wa uongo ambao watu si waaminifu? Eh, Nitakata rufaa baadaye, lakini kwa sasa hivi nataka tu kuangalia hii kesi nipigane, nione ya kwamba ninaweza kusikizwa na ninaweza kujieleza kwa njia ambayo itatusaidia kupata haki mbele ya hawa mahakimu ambao tumepewa watatu.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka hortegay xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulankooda maanta waxaa hortegay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xasan macalin wasiirka ayaa waxaa wax laga weydiiyey hindise sharciyeedka kaalmo sharci waa hindise sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka oo akhrinta koobaad ay golaha marsiinayaan wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xasan macalin ayaa golaha shacabka ka raaligeliyey dabudhac kulankii golaha ee maalinkii sabtida isagoo sheegay in uu ku mashquulay shirka amniga qaranka kulanka golaha shacabka waxaa shir gudoominaya maanta gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe iyo labadiisa ku-xigeen wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ayaana golaha ka hor aqriyey hindise sharciga kaalmo sharciyeedka federaalka isagoo ka jawaabaya qaar ka mida su-aalaha xildhibaanadu ay weydiiyeen sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay arrimaha iyo sidoo kale xaaladaha ka jira xabsiga dhexe ee soomaaliya uu sheegay in xaalad bini-aadanimo ay ka jirto maadaama uu yahay xabsi duqoobay oo sanado badan jiray cadaalad meeshay ka bilaabta qofka markuu maxkamad hortaagan yahay oo lasoo eedeeyo marka qofkii aan awoodin marka in loo qareemo cadaaladdu waxay sheegaysaa marka qofkaas in loo qabto oo la siiyo kaalmo sharciga laga siiya halkaas marka xeerkan horta halkaas uu ku dhisan yahay miisaaniyadiisana ee golaha wasiiradan soo marsiinay golaha wasiiradu way og yihiin wayna ka warqabaan xukuumaddu in ay qoondada ay ku leedahay way og tahay inta kalena dad muxsiniin ah ayaa loo bandhigaa waxaad la socotaan hadda laftigeeda dadka maxkamadaha la horgeeyo ee xeerkaanoo maqan oon weli la la dhisin in kaalmo sharciyeedku inuu jiro hadda laftigeeda inuu socdo dadka saboolka ah dadka nugul dadka waxba haysan wuu socdaa Ee, laakiin meeshan waxaan ku xalinaynaa waxaa waaye inaan xeerka dhisno inaan dhisno gudiyadii inaan nidaamkii aan dhisno xeerkaanoo soo maray wada tashiyadii loo baahnaa heer walba heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo inta danayso oo dhan dhammaantood uu soo maray haa xirfadlayaal waaye waa dad ku takhasusay oo ka imaanaya sida uu qorayo xeerku uu qorayo waxay ka imaanayaan hay-adaha cadaaladday ka imaanayaan xeelaalinta kuma jirto xeelaalinta kuma jirto xeelaalinta way soo odaa dacwaday soo ogtaa qofkii wax eedeynayey lama soo gelinayo laakiin hay-adaha kaloo cadaaladda waxay u taagan yihiin kulligood cadaalad ay u taagan yihiin qofka xataa gacan ku dhiiglaha ah qofka musuqa ku jira dowladdu qofkii aan wax iska bixin karin sharci xeerku wuxuu leeyahay qofkii aan waxba iska bixin karin waxaad kaloo ogaataan qofku waa eedaysane dembiile maaha wuxuu dembiile noqdaa markii maxkamaddu xukunto marka waxaa la rabaa maxkamadda intuu hor taagan yahay inuu awood u leeyahay inuu helo qareemid awooddeed inuu helo ayaa loo baahan yahay cadaaladda ayayna ka mid tahay xeerkan wuu formalize garaynayaa nidaam hadda iska socda lagu kaalmeeyo oo waxaa jira aanan nidaamsanayn xeerkan marka wuu nidaaminayaa wuxuuna u samaynayaa eh, meel loo dabagalo wuxuu u samaynayaa nidaamkii maaliyadda ayuu usaxayaa meesha wax ka soo gelayaan ma qarinayno duruufo way ka jiraan xabs aan rabaa inaan idin la wadaago duruufaha ka jira in la wada ogaado bulshada soomaaliyeed maqashana way wada tahay xabsigan boqol iyo dhowr san u jira dowladda soomaaliyeed inay awood u hesho inay xabsi dhisato centraal ah ayadaasna hadda howlaheedii waan ku jirnaa xabsigan wuu gaboobay duruuf badanaa ka jirta dadka ku xiranna runtii dad waxaa jira yani duruufaha noocaas oo kaleeta ay ku adag yihiin Een, hadda waxaan ka shaqaynaa oon wadnaa een, midda dowladda keliya maahane in dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta halkaana uga baaqaynaa inay ka qayb qaataan dadkaas marka la xukumo oo dambiilayaasha ama la haayo kulley bannaan kuma hayn karno annaga marka ka dowlad ahaan iyo ka dal ahaanba qof walba waad ka wada dheersantihiin xildhibaanada sharafta leh een, inaan u baahannahay inaan awood u helno
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa iyaguna wasiirka wax ka weydiiyey arrimo dhinaca cadaaladda ku saabsan ee dad ay sheegeen in shaqada looga tiray sababo la xiriira ah, dhinaca eh, cadaalad darrada xabsiga iyo arrimo kale oo ku saabsan dadka ajanabiga ah ee gudaha soomaaliya ku nool haddii eh, qof ka mid ah eh, lagu dhigo gacanta amaba la xiro waxa uu cadaaladdu ogashahay dadkii joogay baa la dulminaya ayaga dhexdoodii baa isdulminaya without reason shaqada isaga cayrinaya wax marmarsiya iyadoo loo soo marin baa shaqadii dadkii laga fariisinaya dib aan u noqonno aan dib u noqonno aan dib u noqonno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caqabadaha dalkan haysta ama ku horgudban waa cadaalad darrada baahsan oo dalka ka jirta oo soddonka sano saaxiibka iga horreeya hadda uu sheegay kasoo bila- oo kasoo bilaabanaysa wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka guud ahaan saaxiibada guddiga garsoorka oo weliba baryahan aad ugu mashquulsanaa anigu dabcan aniga iyo xildhibaan faa'iise iyo tiim kale waxaan goobjoog ka noqonayn dacwooyinka maxkamadda ka socda hanaanka dacwad qaadista runtii dhaliil badan baa ka jirta si gooni ah baan wasiirka ula wadaagi doonaa waa sharci mug weyn islamarkaasna baahi weyn loo qabo oo bulshada soomaalidu ay baahi weyn u qabto marka laga fiiriyo duruufaha aan ku noolahay oo ah duruufo aan degganayn oo aad u sarreeya soddonkii sane lasoo dhaafayo ka badanba isku dhacyada faraha badan oo dhankasta taabanaya iyo faqriga oo aad u sarreeya oo dadku inta badan baahidoodu ay si xaddhaafa u jirto marka in loo helo taageero sharciyeed oo lagu difaacahayo dadka aan iska bixin karin takaaliifta ama kharashaadka ku baxaya arrimaha garsoorkooda iyo iyo iyo dacwooyinkooda waanu soo dhaweyna runtii dadaal fiicana wasaaraddu ay samaysay weye waxaan marka wasiirka iyo tiimkiisa weydiinayaa innagu keligeed meel kuma noolin waxaa jiraya dad ajaaniba oo wadanka jooga ama iman doona oo isugu jira ama dad magangelyo wadanka laga siiyey ama dad qaxooti ah ama kuwo aan lahayn jinsiyad intaba aan haysanin oo dhici karayso in lasoo qabto oo mararka qaar ka mid a dhacda dad badan lagu soo qabto oo kaleeto dadka noocaas oo kaleeto ah faa'iidada ama difaacaas isaga ma leeyihiin oo ma loo ogol yahay waxaanu soo nahay qof walba oo insaana ama qof walba oo bani aadam xaq wuxuu u leeyahay inuu isdifaaco hadduusu isdifaaci karinna in loo loo qabto waxyaabaha ku xiran baahidiisa sanad soo nahayna nafaqaadkaas ama kharashaadkaas waxyaaba badan baa ku jiri karaya safar baa ku jiri karaya waxaa ku jiri karaya waxyaabaha laso ama tigdhada ama qof in meel fog looga yeero kaleeto iyo dhinaca qaanuunka dadka ku difaacayo kaleeto sagaalka qof ee guddigan ku jira ee ku shaqaynaya iskaa wax u qabso haddana cadaalad raadinaya nin baahan cadaalad haddaa u dirsato wasiir makuu say tahay muu qabanaya mar haddii sanduuq soomaali ka dhexaysa la fuayo oo xildhibaan ilka casaa u yara labaatan doolar laga jiri doono soomaali maxamuud dhan ay lacagta ku soo shugaysaa koonkaas ma u samayn karnaa wasiir inay gunno joogtaa qaataan oo bilo ah say ummadda soomaalida wax ugu qabtaan baaba'san cadaaladda u baahan qodobka labaad maadaamaan dowlad federaaliya nahay maamul goboleedyada xabsiyadooda haddii looga baahdo qareen u dooda muwaadinkaa soomaalida halkaa jooga xubnahan sharcigaayo kuwa tegaya markiiba aadi karaya mayaga aad ugu talagashay mise waad badinaysaa oo gobol kasta dowlad gobolada kastaba intaan kala laga samaynaya waa su-aasheeda labaad su-aasha saddexaad xisaab celintooda hantidaas meesha soomaali ku ururinayso xisaab celintooda iyo lambarka ay marayso waxaan jeclaan lahaa inaad guddiga maaliyadda ee baarlamaanka aada la wadaagtid akoonnadaas iimayl ahaan si aanan ula soconno wixii soomaali maxaad meesha ku urursatay howlgalka kumeel gaarka ka ah ee midooda afrika soomaaliya admis iyo dowladaha safka hore ayaa ka wada hadlay hindiso goboleedka amniga wadamada xaduudaha la leh soomaaliya waxaana ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab qaraarkan ayaa waxaa laga soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa madaxa hay-adaha amisom iraahde admis iyo sidoo kale taliyaha ciidamada admis iyo xubno kale oo kamida uu kamid yahay taliyaha ciidanka wadamada safka hore horaantii sanadkan soomaaliya iyo dalalka soohodin wadaaga la leh ee jabuuti ethoobiya iyo kenya ayaa waxay ku heshiiyeen inay si wada jir ah loo qaado weerar militari oo xoogan oo ka dhana al-shabaab kaasi oo lagu magacdaray howlgalka libaaxa madow ee lagu xoreynayo deegaanada ay ku harsan tahay gacanta al-shabaab si aan waa si aan loo xasilin keliya wadamada wadanka geeska afrika dhaca balse la nabadeeyo gobolka oo dhan hindisaha ayaa waxaa lagu gaaray shir madaxeed uu martigeliyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ka qayb galeen madaxda wadamadan kale ee soodinta laleh soomaaliya kulanka ayaa sidoo kale waxaa la ysku raacay in la xoojiyo xog wadaaga qorsheynta wadajirka ah iyo isku xirka dhammaan duulaanka militari ee ka dhanka ururka al-shabaab ee gudaha soomaaliya iyo dibadda intaba kulanka waxaa sidoo kale laysku raacay in la xoojiyo waxyaabaha al-shabaab lagu ciribtiri karo danjiraha midooda afrika ayaa waxa uu ku celceliyey sida ay kaga go-an tahay admis in ay taageerto hindisaha si ay uga caawiso in ay ku guuleysato xasilinta soomaaliya iyo gobolka oo dhan taliyaha ciidamada ayaa waxa uu asna ciidamada admis uga warbixiyey howlaha ciidanka taliyaha ciidamada admis ayaa waxa uu sheegay in ciidamada safka hore uu yahay qorshe si weyn looga fakeray islamarkaana buuxinaya waajibaadka admis ee lagu wiiqaya al-shabaaba waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay gacan ka siiyaan mar kasta oo loo baahdo ayna dhowaan qaban doonaan shir kale oo asna lagu eegayo waxyaabaha la xiriira tafaasiisha qorshaha oo dhan si loo xoojiyo in soomaaliya ay si buuxda ula wareegto mas-uuliyadda amnigeeda qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya maxamed qodobada dibadda ka codsada mahadsanid faadumo qareennada u doodaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan cimraan qaan ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay raacfaan ka qaataan maanta maxkamadda sare ee dalkaasi waxa ay sheegeen in wax isdabamarin ay ka dhaceen xukunkii maalinkii sabtida lagu riday cimraan qaan kaasoo lagu xukumay saddex sano xarig ah kadib markii lagu eedeeyey inuu ku guuldaraysto inuu diiwaangeliyo lacagaha lagu helo iibinta hadiyadaha dowladda kooxda qareennada ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey ammaankiisa xabsiga ee maamulka xabsiga ayaa ka jawaabin walaacaasi ay qabaan qareenada matalaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan ee xukunka laga tuuray bishii afaraad ee sanadkii hore hogaamiyayaasha afgembiga sameeyey ee wadanka niger ayaa xiriy hawada dalkaasi kadib markii ay diideen amar ka soo baxay wadamada reer galbeedka oo ahaa in dib loo soo celiyo madaxweynihii xukunka laga tuuray maxamed baasuun tallaabadan ayaa lagu dhawaaqay iyadoo tobanaan kun oo qof ee taageeraya afgembiga ay isugu soo baxeen garoon ku yaala caasimada niger ayagoo farxad muujiyey ciidamada qabsaday dalka niger ayaa wacad ku maray inay difaaci doonaan sharafta dalkooda ayna diyaar u yihiin khatar walbo kaga imaada dhanka wadamada shisheeye sida ay tilmaameen iyadona wadamada caalamka ay ku baaqayaan mar labaad in la sii daayo madaxweynaha dalkaasi niger maxamed baasuun islamarkaana kala dambeyntii lasoo celiyo dhankaasi ruushka wararka naga soo gaaray ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dilay magaalada qarson halka laba kalena lagu dhaawacay magaalada karfif iyadoo weerarada ruushka ay sii kordhayaan sida ay sheegeen saraakiisha dalka ukrein nidaamka difaaca cirka ee ruushka ayaa soo riday diyaarado aan duuliya lahayn ee gobolka kaluga oo u dhow caasimada moscow dhanka kale madaxweynaha dalka ukrein valadimir zeleniski ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada ee maraykanka iyo jarmalka ay muhiim weyn u tahay iyadoo uu sheegay in natiijooyinka wanaagsan ay ka helayaan dagaalka ay kula jiraan ruushka ruushka ayaa dalka ukrein ku duulay afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkii hore